bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaamin faylaa ka dhawaada warakaana hamigna mayda'adda warasana qodobadasin ka dhigi doontan haddii lahayar ah intunanka guda jarnaya welibaa ku mid munaasabada ardayga shaadilka gadoonsiyaaya waana ku qalin jibiyeen iskuulka tayo technology oo laka qabuday guda magaalada tambaydhaba madawiinaha maamulka koonfur galbeed iyo weliba marwada koowaad oo jiida dhexdhigay isbitaalka hooyada iyo weliba dhalaanka maamulka degmada baydhabo iyo weliba shacabka magaalada isoonka baaqi intii oo isku shaqeeyaan dhinaga amniga kenya iyo sheegdii intii iyo ciidamadii hegan iyo giliidi dhaqaaq ciidan oo kasta ooda shabeellada hoose barakaca ku bilaawaday magaalada mandheera bangiga adduunka malaayiin dollara usoonka daagi dhinaga ee dalka soomaaliya gudoomiye mursal owse dowladda norway kula hadlay arrimo doorashooyinka qaramada midoobay oo kudigdiinti kadlaan kaleed sookafoodliyi soomaaliya akhbaaraadka bilaanka raadiya warsana singhaytana mingnimadan welibaa ku mid ah haddii lahayar antananka guda jarna isinka dhigi doontan akhyaaray turkiga iyo weliba ruushka iyo kaheliyan habad ruujin waana ka deeran dhinigaasey iyo weliba dalakaas ee mexico
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaraya mignimaya bahay toojama sabtinaya hooyida hayti taariikhdan iyo katoosanti litubili saddexaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatanka intaasay waliba ayo haayana qodobadii warkaana hamignama hatana ka dhawaada soogii oo faahfaahsan haddii lahayara warkan subada kijaran dasin ku akhri doona anoo maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae gabalawna sidiisin warkaba ka dhegeysan munaasabada ardaysha dalka gadoonsiyaaya waana kugalan badelidan iskuulka tayo technology ee geekale ka qabuday guda magaalada tambaydhaba cabdinaasir yaninghay faahfaahinta warkun munaasabadan geega kudhiidii magaalada baydhabo yaha qaban qaabiy iskuulka tayo technology institute nagana shahaadooyinla ka gadoonsiiyey arday tiradii diirasa qontay lama arday oo baraday caafimaadka maamulaha iskuulka tayo technology institute xasan cabdi maxamed yaan ku horreyn sharaxi munaasabada
weba ku dhiyahaye xaflad qalanjibinye arday dhammayti caafimaad koorsadaasoo haddareerta muddo oo halsana ah geekantayda laka guddoonsiiyahay shahaada marka inta geekooda ku dhihayta xaflad qalanjibiyo oo arday laka guddoonsiyahay shahaada oo iyo shahaada caafimaad laka guddoonsiiyahay ardayda geekanta laka guddoonsiiyahay shahaadada weyba deerasa tiradiyo qontayo lama arday labaatii koowey boo gabdhuhu sodday koowna koreyo waxaana ku mid tahay ardayda dhammaysatay caafimaadka iyo dareysho ku hadalay بسم الله أنا ما إلى رأس محسن حسين هبة إيد إيد من قطرة سنة ما دام جيتها وقال جبيها هاي سكول كتايو تكنولوجي انستيتيوت inkasta oonayto dadaalka halsani dheeraadana haweedii eedanka faraxsana farxad oonayto laha koogu kormee farxadana faraxsana waayo maanta una balaaban miba hayni arday oo bool kontay lama ardaye kontay lama arday bis ee waa taqaanan jibiya may ku farati macadka tayo oo shahaadaduna keengadiisa maadooyin onayto kala duwan oo eedan badan ka faro maadooyin oo jacsaada jaamacado la dhikahay camal ee tanee ka barani sida nutritionka pharmacologyga iyo injection ee lama qaybad ayaa ka shal barani magay faadan maxamed nuur leere maasha allah meel la iskuul ku teeyo ardayda ku qalan jibiyaasiyana maasha allah iyada eedanka faraxsana iyo meel raayis dadaalkuna haweenni iyada eedanka faraxsana dugsiga wallahi inay deerna meel raayis maadidii oo ay caafimaadka ay tigeegta guula ku deerne insha allah meel raayis may barajeen anti aqoontan hore si korsana macallimiinta meel raayis mee dhamaanto salaaman dadaal badan ay muujiyaan maasha allah way baayr lahaayeen meel raayis dadaalkii hore si wada gabdhana mayba ka boori lahaayeen maadaama yooyin gabdho meel raayis dadka badan araayaan aqoonta ku liida meel kasta meel raayis kunta gabdho may ku dhiiri gelinaayeen higsiga leen deeran goorolboy meel raayis dirogtanniya banaanka xabato walbarta aqoontu waa shay qaali ah maha koobo kor aqoontu may leeraayis laqoonlaha ila lactiinka mala may leeraayis meer lahay gabdhona niya walbardan ka boori lahay oo dhinaca caafimaad meel walba ku shaqeeyaan hooyo walba meel walba ka dhibaashan iyo garabsiya oo caafimaadka meen baranay oo niya noon dadkanka gargaarno oo ka caawin bismillaah magay weba dheeraad deys taruuri oo ka magaca dheer adeys arab eed eedanka faraasana geeka xafladan oo kuqalan bedelani taas oo mahad ilaahay sugnaatay geek eedanka faraasna inkastoo una qalan jibiyni maasha allah
ma ku baratay oo shahaadadooda lakasi oo lakasacay walaa wayaa u baratay mid walbadaa ku baradi geeka maasha allah sidar dhaanihaaya mihi walbadan isku bedeli sida caafimaadka walbadan tiknolojiyadu walbadan ku barani iskuulka tayo may baa ka biiray waana labadi kun tumi siyeedkii mas-uulku dareera midowda iskuullada magaalada baydhabo muxudiin shariif isxaaq waane ee maamulaha iskuulka almacrifa yaan hambalyeeyey ardayda kasoo kale macadka maadaama dadka ballan qaaday inuusu isbelleeriyi doona runtii taasna ina hadda waayana sababtoo ah mayb waa cilmiga may wargeedna ku baahan yahay in la deensiiyo marka ka amaanana maamulka iyo macallimiintii sida horumarkii oo fadaayan horumarka socdan maya ku jeesiday dhinaca ardayda ardayaday mayb waa fidhow ku tahaa haddii isin hadda shahaado inta lasinka guddoonsii makudhigan cilmiga ini dhammaytano meylaka herina eh ini dadaalan qof walbo insaan aysin aragtan laka tilmaamo barofesor ama shaykh ama mufti walifalow haabay waa markii afraad oo iskuulka taya technology institute iyo ku qalan jibiyaan arday cabdinaasir axmed midow warbaahinta warsan magaalada baydhabo
إذا ما سنت دولة كينيا ولا بيا شيخ دي انت دمان يا هيجن يا جلي دي دم دي اسلام ركاسيتنا خلقان ولا بسان حكمنا gudada lakaasaytii intii oo kudhiyaan weerara xillo dhowr jaarna meelasaytii weerari oo gufulyan xubno ku tirsan al-shabaaba wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee dalakaasayti ee kenya ayaa waliba uu sheegay inta dowladii aqaadi tillaabooyin dhowr ah waana lag ilaaliyoba dadka shacabka islamarkaasaytina ammaanka sinwiinlag adkeeye wasiirka waliba uuse booqday meelo ganacsiga kayaala ee dalakaasayti ee kenya magaalada nairobi yaa hadlashay waliba intaasayti ka daray intii ciidamada ammaanka iyo diyaar garoobana ku jawaabowka adimida city weerar kudhii gudadalka city ee kenya hadalkan wasiirka wasaaradda arrimo gudadalka city ee kenya ayaa weliba usa ka toosaya xillo dambayaaqad xillo dhammaadkii bili hora ee sumaraykanka meelasaytin kudigi intii subar tilmaamaysa kora koo ku mid ee muqaayidoonka wiin oo dalxiiska langaseedow ee magaalada nairobi taliska ciidanka hooga dalka gobolka shabeellada hoose weliba ayoo bilaabanaa dhadhaqaaqa ciidan ayoo kuweydiyahaya inay al-shabaab iyo meelaseyti oo ku saaran deegaanadii oo ku rogan gobolka shabeellada hoose deegaanka awdheegle gobolka shabeellada hoose iyo weliba rooge wafdiuus hogaamiyowa taliyaga ciidanka luta genaraal cabdixamiid maxamed diriiri oo weheliyahaya maamulka gobolka shabeellada hoose aanasayty oona ciidamada iyo kula hadleen sidii meelasayty loogu bilaabi lahaayay howlgala taliyaha iyo weliba uso nka baaqaya sida fayla ciidamada sumeelasayty oo nka waajibaasha ungudaha islamarkaasaytana lambaahinyi intii oo nka diyaar garooban dagaalka ku dhanka dhinaga harakada al-shabaaba wararka ninka kooyahaya magaalada mandheere ee xadka dalka kenya iyo weliba soomaaliya iyo weliba sheegahayana inta dad badan meelasayta iyo kubarakeenhana sayti on obsoko qoba hiisidii maalmuqumbi iyo ku teeginayta deegaanada sayti dadka deegaanka ayaa weliba la sheegay inta iyo meelasayti oo ku guuran deegaanada kaleda ama iyo un guuran deegaanada hooseedowa ismaamulka mandheerawan iyo kumid iyana arabiya iyo weliba raamu oo hooskoyoba dhinaga dalka sayti ee etoobiya dowladda kenya yaa sheegtay intiya walbadanba yaan ku qabana ilaalinta ammaanka magaalada taasaytini yaada sheentay intiyo barakahanga ama meelasaytii lagu baraka deegaanada kaleed ee hooskooba mindheera sidoo kale da cabdirashiid isahaaqa cusub ku midaye dadka meelasayti ku guuri iyo magaalada weliba usu sheegay intii dagaalkii dhowaan meelasayti ku dhii hudooda iyo khatar badan iyo kishaantii nololiyo ee qoyska haddana usu koobsa dhawaa inta dagaalka la dameelasayta iyo kula kulmaan dhibaatadaata dagaalka saytay kula kulmeen ciidamada ku tirsan ahaan jubbaland iyo weliba yoona dadka deegaanka sayti oon sheegana intiyo rogaan qeybo ku mid ee mindheera dhinaga hudooda ee kenya inkastoo jubbaland iyo arrintaas sayti iyo beenadi bangiga adduunka iyo weliba malaayiin dollaris oon ka daagay dhinaga iyo weliba dalka soomaaliya khaalid cabdi ibraahim iyo faahfaahinta warkungning haya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo xalay ku qeybgali munaasabad laka qodobka madaxtooyada soomaaliya inaynasay ku sheegay inta bangiga adduunka lacag dhan afartiyo shan milyan oo dollar ka shubtay bangiga dhexe saddex sano ka hor qofna maanay ku fikirayn inay imaanayso dowlad awoodda bil walba inay qof walba mushaarkeeda siiso ciidanka dib u habayso dalka deynta ka cafiso awoodda iyo sharafta iyo qarannimada iyo magaca ummadda soomaaliyeed dib usoo noolayso qofku uu ku qancoo soomaalinimadiisa jid adag baa naga horeeya weliba usan taasi ka dare khayr inta lacagtan iyo dowladda soomaaliya adeegsado doonta arrimaha ku mid ayiin horumarinta arrimo bulshada inta la kadhisa kaabyaalka dhaqaalo dalka usoo hadalsheegooda iyo tilmaamay inta lama sano ka hor bulshada soomaalida in sheegay inta la gala doona waqti barwaaqo ah waqtiga barwaaqada la sugaayo inay bilaawatay waa sidagusa hadalkan dhaki laakiin laba sano iyo bar ka hor ayaan u sheegay shacabka soomaaliyeed inay naga horrayso meel barwaaqo ah afartan iyo shanta milyan oo ugu horraysay bangiga adduunka caawa ayuu ku soo diray akoonka dowladda soomaaliya horaan u sheegay inaanan rabin inaan malaayiin ka shaqayno laakiin inay billions of dollars ummadda soomaaliyeed gacantooda gasho ganacsato dhallinyaro rag iyo dumar haddii laakiin aan aaminno inaan isku filannahay annaguna aan ka shaqayn karno halkan aan taagannahay marka waa bilowgii qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed lixdan jir kadib markii aad noqotay dib isu xisaabi maxaad dalkaada u qabatay maxaad u qaban kartay haddii aad wax u qaban kartay oo aadan u qaban iyo haddii aad u qabatayba caawa aan ka bilowno haddii aad tahay wasiir inta aan la gaarin lix iyo labaatanka juun qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay agaasime qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay guddoomiye degmo qurxi meesha aad ka shaqayso haddii aad tahay ganacsade dhis jidka ganacsigaada hortiisa ku yaalla haddii aad tahay degmo nadiifi xaafadaada haddii aad tahay dowlad goboleed intaasoo kale sameey
idaa mahadsanyihi khaalid abdi ibraahim yaa odkaasiitiyan dembey warbixintii uusanin diyaari hangnaganoo dhanigaanyo weliba magaalada baydhabo ee roonto maamulka koonfur galbeed madaweynega maamulka koonfur galbeed iyo weliba marwada koowaad yeshiida dhaxdhakay isbitaalka hooyada iyo weliba dhalaanka waryaagana yuusuf sheekh aadam iyo faahfaahinta warkunin haya madawiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftigare iyo marwada koowaad ee madawiilada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwe saynab yaashi daki isbitaalka hooyadiiyo dhanaanka magaalada baraw ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba nimeynasay ku hadalay cabdiasiis xasan maxamed laftigare madawiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo onka horeentii hadhowaayay marwada iyo waftaga la socoday in maanta aada nagu soo dhaweysaan baraawo annaga oo soo jirno oo wada dhanna aan ku soo dhaweyno maawiyada madaxweynaha marwaseyna iyo wafdigeeda aad iyo aadaan ugu faraxsan nahay maamul soo dhaweyn ku soo dhaweyn dalkaadi iyo dadkaadi iyo meel lagaa jecel yahay adigu waftigaadaba sidoo kale weliba nuuse sheegay intii aan la hayn magaalada baraawe isbitaalka hooyadiiyo dhanaanka dhaliilo jartan iyo eto intii aan la hayna bulshada ka dhagayn meelyo ambahayaan owaaniyo aragan gabartumo ilisana jare ofoo dhagaasa owana kuhuqowriwaay guud ee magaaladaasi oo meelyo qaadanna waayeen hooyada iyo dhalaanka ma haysan unsigoodiyo isbitaal ay ku dhalaan haddana daruurta jirta waxay ahayd ma la haysanin meel loo baxo oo isbitaal isbitaal waxaa ugu horeeyey xamar ayada laftirkeeda laba boqoloo kilomitr oo isku wareegsan yay isbitaal u tahay oo baadiyaha laga soo aada looga soo laga gaargama luginaya dhibaatada ugu weyn oo garaawa aan ka maqlay meriyaha badneed waxay ahayd aniga idiinku jeedo yaa waxaa soo wacay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu yidhi gabar yar oo lixii toban jir ah oo ugud ah yaa toobanayso waana dhalimayso todobadooda wax la saaraayana male markabna male ogaadeynna male jidkana baabuur male waxaan samaynaan garan laanahay diyaaradna male erabool ma jirin maxaan samaynaa gebagabadii madawiilagii weliba uuse sheegay intii armogasi markii dhiyaayaan arrintoonka sehedham iyo eto intiyo ijaaraan diyaarad owaanada ku ka ijaara siyeed boqoloo doolar maxaa ugu sahlan la soobin karaa gaariga inta lagu ijaarayaa oo sideed boqol oo doolar lagu ijaarayaa oo lagu geynaya xamar aniga sideed boqol oo doolar isagaa bixinayno habeenkii ala diyaarada gaariga ha la saaro ilaahay amarkiis gabadhii waa badbaaday jibti intay kusii jirtay waa ilaahay kala keenay jibjibti waa ilaahay ugu naxariistay dhibaatadaas iyo dabuurtaas adag oo hooyada iyo dhallaanka reer balaawa oo qabaan yaa jirto iyo waxyaalo kale oo kasii badan waxyaalahan hadda u socono waayo xarunta hooyadii dhanaanka oo nakashiidakii magaalada baraawe yaa dilibase weliba yo ku bii doonta baahiyadiiyoon qabaan hooyooyinka ka dhagan caasimada baraawe
idaa mahadsanta yuusuf sheekh adam dhinaca kalena maamulka degmada baydhabo iyo weliba ashaabka magaaladii oonka baaqina inta la iskula shaqeeya dhinaga amniga
gudoomiyaha degmada baydhabo waana doqa magaalada xasan maxamed axmed beykone yaa hadlow soo ku jeedi shirkii kulankilan ku hadlaaya amniga waaniyo gobroog yo ku hayaan dhammaan gudoomiyaalka xaafado magaalada iyo weliba laamo amniga iyo weliba ashaabka ka nool magaalada anka baaqay intala kubada shageeya amniga abdhigilka magaalada baydhabo iyo madaxdii oo iskirnaadaan gadigaas ubsadaan siilinka shaqeeya nabadgelyada iyo amniyo iyo meelaha bulshada sida badbaada shacabka magaalada ka nool badbaada walaa cadow ay dhibaato ka hay ka badbaadaan haddii oo yani muxuu arrimahaas laisuu bina cadowka badaya koo waxaa weeye shabaab waay koo waxaasid dowladuna diidaw dowladu falaano koo waxaasid qofka bini aadamku waa laynoo gorayno basharka ilaahay abuuray saasaan iska dhex jira way la faday antan ka badan iyo nadiif ah antan ka badan oo wadaniidka jarta wadani ah dhinaca kale doqa magaalada oo soo hadlijay sii wadada iyo weliba usu sheegay intii dowladnimada iyo adag hiranta shacabka madaxda maamulka iyo weliba laamo amniga haddii lisla shaqeeyo lideerow horumar waa sidiisu hadalkan dhankii gudoomiyaga
xadaaradda ilbaxnimada way la kadeereeye waddan horumar way kadeereye nabadgelyada oo laka shaqeeye shacabka oo muxuu ahay yacni walwadaada horumar way la kadeereye shacabka oo isdhexgala haween io rag i dhammaanti oo isdhexgalaan ka shaqeeyaan maynahayso muxuu ahay horumarsho iyo muxuu ahay nabadgelyo iyo caafimaadso warbarashadiyo ka shaqeeyaa la fade marka muhiimaddu ay tah nabadgelya ka shaqaynan huuraan badan suubinan xaafid walba xaafida kale wala guddiidoy hadalkan gudoomiyaga ayaa weliba usukooyaya shilisa diida bilatan saraakiila ciidamada weliba sheegana intiyo qofyo kagobdan howlgalya suubyan ciidamada iyadoon hiligila qobdaay suuwadadi jaagada qaraha ee ee kayfodhisaban ee iyo weliba alaab kaleed isu isticmaalay
surunkasin warka ku dhugun sidee haytaan shabakada warbaahinta warsan ee haruntiya beledka tambaydhabo oo akhyaaray turkiga iyo weliba ruushka iyayoona helis waliba iyo ku deerana abadroojin waaniyo ku deereen dhinacaasi dalkaasi ee moscow heshiiskan abadroojinta iyo weliba iyo weliba ama ayaa bilaabatay iyo waqtigii dhate ee khalayti hiligii dalkaasiyti ee suuriya welibaniyo dhaqangaleya gobolka waqooyiga galbeed ee suuriya oya kyala ee idhilaba medhasayti oya xaaladda dagaalya ku teeganayti bililaa dhaaf iyo weliba soddon ili askari oo ku tirsana dhinaga turkiga laga dilayo weerar dowladda suuriya yaa ka qaadi dhinaga ruushka waaniya gaanya ku siyaasi turkiga iyo weliba yan jawaab hoogan weerarkaasiti iyo kubiidiya ka qaadi dhinaga hooga turkiga iyo weliba maleeshiyada iyo garabka ku siyaasa dhaadada siiti iyo weliba iyo ku dhalataya obse inta dagaal oo soo ku dhaawurama turkiga iyo weliba ruushka haddaba heliska siiti iyo weliba odeerana ama heliska odeeran ruushka iyo weliba turkiga iyo weliba la sheegay inti wadahadala lisaadood oo xiriire oo mexico iyo ka dhexmartay madaxweyne putin iyo weliba madaxweyne erdogana lamada kun iyo tobansiyeedkiiyo weliba ruushka iyo weliba turkiga sidan oo kale iyo helisa batroojinyon kadeerana gobolkii dhilib ahaa bahato hadalkaasiita batroojinta iska markii meeloso ka burburay anka dambeyntii akhyaaraya qarahaya weliba usuguriyay safaaradda maraykanka ee tunisiya inkiyaraan shan qof ayaa ka amuuday qaraha usukudhi dhinaga safaaradda maraykanka iyo kalata magaalada caasimada ee tunisiya sidiiyaha ka warantii wakaalada wararka ee f b da waaniyo ku-higatii kookumida warbaahinada gudadalkaasiitiya kubahowa wararkii weliba sheegahan intii qofka weerarkaasiiti fuliyaayo isu saarnaayo moota f b ed iyo weliba ayaniya baayiday sawirada meelisu weerarkaasiiti kudhi warkii hamignama dhugunsidayaal kii dhugunsiin kula soo hoteen warbaahinta warsan ee runtiya biladka tanbaydhabo surunku iyo ninkadhonyi dhammaan akhyaarta ogolog ibaataan ku mahadnage shukriya sarti warkana maxmuuda sinesoosiyaaye ammaanallah